السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين أما بعد يقول رب العزة جل في علاه وقال اركبوا فيها بسم الله مجريها ومرساها إن ربي لغفور رحيم وهي تجري بهم في موج كالجبال ونادى نوح ابنه ونادى نوح ابنه وكان في معزل يا بني اركب معنا يا بني اركب معنا ولا تكن مع الكافرين قال ساوي إلى جبل يعصمني من الماء قال لا عاصم اليوم من أمر الله إلا من رحم وحال بينهما الموج فكان من المغرقين cashirkan cashirkii laba iyo sagaashanaad wey wuxuuna ka mid yahay cashiradii inoo socday kuna saabsanaa tafsiirka qur-aanka kariimka ah labaatan aayadood buu ka kooban yahay aayadda ka wiya afartanaad buu ka bilaabanayaa kana mida min suurati hudin calayhi salaam aayadda lixdanaadna waa ku egyahay min asuurati nafsiha isla suuratu huud ka mida cashirkii horuuna toos ugu xidhan yahay waxaynu ku jirnay qisatu nebiyullaahi nuux calayhi salaam waxa aynu maraynay in badan hadduu wacdinayay qoomkiisa oo waaninayay kor iyo hoosba wax ugu sheegay habeen iyo maalinba la hadlay ay gaalnimo iyagiina daa'imeen in markaa amarkii eebba soo dhowaaday nebiyullaahi nuux calayhi salaam waxaa la faray wasnaci ilfulka biacyunina wa waxyina waxaynu taabannay nebiyullaahi nuux inuusan aqoonin farsamayaqaan hore ma ahayn si maraakiib iyo doon loo sameeyo ma aqoonin laakiin hawsha allahba ka kaafiyey biacyunina wa waxyina annaga eebbaa dhowrid aanu hawshaa la soconno dhowrayno iyo waxyi aniga aan kuu sheegay saa yeel saa yeel doonta ku samee baa la yidhi kolkaa biwaxyin min allaahi casa wajalla ayuu doonta ku sameeyey oo ilaah baa subxaanahu casa wajal nebi nuux hogaaminayey waxaa nebi nuux afeef ahaan lagu yidhi walaa tukhaatibnii fi ladiina dalamuu lagama qarin nawcul halaagga ilaan halaaggu noocyo badan buu ahaa qaar baa dhagax naara lagu daadiyey qaar baa dhulka lala gooyey qaar baa iyagoo dhan la beddelay laakiin qowmu nuux in halaagoodu biyo yahay nabiga waa loo sheegay walaa tukhaatibnii fi aladiina dalamuu inahum muqraquun sidaasaa loogu sheegay markaa inuu bilaabay baashii sancaynteeda markaana lagu jeesjeesi jiray goortii la maraba isna uu odhan jiray in taskharuu mina fa innaa naskharu minkum kamaa taskharuun fasawfa taclamuun man ya'tiihi cadaabun yuqsiihi wayaxillu calayhi cadaabun muqiim inuusaa ula hadli jiray markii dambana amarkii eebba yimid uu ilaah farayey baabi'inta qowmu nuux isna calaamo loo tilmaamay la yidhi tanuurka ama jikada muufaha lagu sameeyo ayaad gudaheeda biyo ka arki doontaa haadihi calaama tadulluka calaa ana alhalaaka qad jaa halaaggii markaa yimid wixii ka dambeeya hawli dhammaatay keliyeeta wixii badbaado eebba ugu talagalay markabka in lala tiigsado waxaana la faray naflaha dunida ku nool inuu qoladiiba laba shay ka qaado oo mid dhadig iyo mid laba sidii dib loo beermo waxaa loogu daray ahalkaaga ku dar amar hore wixii uu ku yimid inayan badbaadayn kuwa ma ahaana intii kale iyo wixii ku rumeeyey tacaaliimtii nabigii oo fuliyey oo wixii marka maalaayacqil aha la saaray wixii caaqile bani aadamahana fuula laleeyahy waxa kan lala hadli maayo maalaayacqilka waxyawaanka waa la qaadaya laakiin dadka qaala tacaala hadduu wuxuu yidhi waqaal nebi nuux wuxuu u yidhi wixii dad ahaa irkabuu fuula fiiha fi safiina wixii maalaayacqilaha markuu saaray oo nooc la arkaba uu laba ka saaray mid dhadig iyo mid lab ayuu bani aadamkii amar siiyey irkabuu fiiha fi safiina doonta gudaheeda fuula haddii uu doonidii fuulay wixii waa gaadiid si loo wadaa la doonaya kolkaa haddii la dhaqaajinayo iyo haddii la joojinayo labadaba bismillaahi baa la odhanaya waa farsamo eebbe keligii yaqaan bani aadamka ma yaqaanaan bani aadamku waxay yaqaanaan hawsha kala gedisan hab kala gedisan baa loo isticmaalaa sidaasna walax baa loo furaa sidaana waxbaa loo xiraa laakiin xiriddi iyo furiddi oo isku nooc ah isku si keliyataa eebbaa yaqaana uunkama yaqaan haddii la dhaqaajinayo doontii bismillah waa ordaysa haddii la joojinayo bismillah waa joogsanaysa waxay lamid tahay gacantii nabi muuse haddii la shidaayo gollankaa la gelinaya haddii la baktinayo gollankaa la gelinaya kolka laba hawl oo kala duwan oo isku hab loo isticmaalo uunku weli ma gaadhin allaa yaqaana subxaana qaala tacaala rabbi wuxuu yidhi bismillah magaca eebbe ayaa majreha qirawe mujrahaana qirawe socodsiinteeda bisinka eebbe wey bismillaahi baa la odhanaya waa soconaysa wa mursaaha joojinteedana baroosinka marka loo qotaminayo wa isla bismillah kolkaa nebiyullaahi nuh ayaa sukaanta ku fadhiya hadduu dhaqaajinayo bismillah iyadaa dhaqaaqaysa hadduu joojinayo bismillah iyadaa joogsanaysa ina rabbii lagafuurun raxiim uunkii haddii laga faraxashay waxyarna doonta korkeeda fuula daqiiqadii dunidu dhaqnay iyo markay baabaaday wax u dhexeeya male markaasaa nebiyullaahi nuux ina rabbii lagafuurun raxiim ilaah dembi dhaafid badana oo intaynaan badbaaday ee doonta gudaheeda ku jirnaba ma aynaan gafla'ayn haddaynaan gaaro ahayn kolay ku tahay awaya maalin baa la gafayaa bani aadam ma gafla'aado kolkaa gafaf badan baa la inoo dhaafay oo layna badbaadiyey haddana raxiimun bilmu'miniin ilaah haddaynu rumaynay iimaankaynu ala rumaynay ayuu nuugu naxariisay kolkaa eebbe addoommadiisa hadday towbad keenaan alla u dhaafid badan wey haddii ay rumeeyaan alla u naxariis badan wey waa kaa ina badbaadiyey daalimiintiina dabargooyey siduu ilaah u tilmaamay doontii arag iyaday dunidii biyo qabsadeen wax muuqdo adduuna an la arag keligeed ay dul heehaabayso wahiya doontii tajri waxay la socotaa bihim nuux iyo intii rumaysay fii mawjin hirgudihii biyuhu kibirkooda iyo sida loogu talagalay casiyaalbay maquuninayeen hirka waxaa marba go'aya wax buuraha ka weyn ayaa go'aya samadiyo dhulka bay biyaha isaga dhaceen dabayshu waa heerdhaaf biyuhu waa xoog badan yihiin kolka iyadii keligeed ayaa badbaaday wahya doontii iyada oo tajri la qulqulaysa bihim nabi nuux iyo intii rumaysay fii mawjin hir gudihii intee dhan yahay kaljibaal hirka boodaya ayaa buura lamida kolkaa dhaqdhaqaaqii ay bilowday nebi nuux wiiluu dhalay ayaa sii cararaya nebi nuuxna waa ka daba hadlaya wiilka waa aabba raxiima oo mu'mina iyo wiil adab dara noocaasi oo gaal ah gaal marna aabihii marna rasuulkiisii marna rabbigii waa inay abuurtay kolka wiilku gaal caasi awe caasi khayr male wanaadaa nuuxun nebi nuux wuxuu u dhawaaqay ibnahu wiilkiisii kancaan baa la odhan jiray kolka muxuu yidhi wa kaana wiilku wuxuu ahaa fii maxsilin meel durugsan mina safiinati ka durugsan kolka horeba gaalnimadiisa arag kama soo ag dhowaan aabbihiis oo marna isaga dhalay oo xuquuqul ubuwa ku leh marna nebigiisii ah xuquuqu nubuwati wa risaalata ku leh meesha doonta iyo dadka laga maamulaya ma iman duurkaasu jira caasi wey wa kaana wiilka wuxuu ahaa fii macsilin meel durugsan mina safiina meeshaan doonta laga maamulayo ee dadka laga rarayo mar horeba wuu ka durugsanaa goor dambe ayuu nuuxa keela qariinkii oo meel sii socda yaa bunayarka macanaa igaarkaygiiyo nala soo fuul doonida walaa takun ha ahaanin macal kaafiriin dadkii xaqa diida ee gaaloobay ha dhex ordin anaa aabbahaa anaa nabigaagii ah lagu soo noqoo doonta nala soo fuul wiil baaskasuu hadlay dhegayso qaala wuxuu yidhi wiilkii sa'aawii waxaan u dulmaayaa ilaa jabalin buur doontiinnu waa yar tahay meel ma gaarayso biyuhuna waa tiro badan yihiin buurtaa dheer baan fuulaya yacsimuni jabalkaa iga ilaalinaya minalma biyahan lagu haftoomay buurtaa iga ilaalinaysa odagii baa hadalkii ku noqday qaala nabi nuux wuxuu yidhi laa caasima alyawma badbaadiyo ilaalin ma jirto min amrillah amarkii eebbo halaagga u amray xataa idaa jaa amrunaa baan soo marnay inay biyaha isku darmaan amar eebbowe in la baaba'a maantana amar eebbowe nuuxiya intaa ku dabagabanaysa inay badbaadaan amar eebbowe idan amar eebbaa soconaya wax ka badbaadaya ma jiro qofku eebba u naxariista ma ahaan qaala nabi nuux baa yidhi laa caasima alyawma badbaado maanta ma jirto min amrillah amarka eebbay uunka halaagiisa uu faray laga badbaado ilaa man unbaa badbaadaya raxima eebba u naxariistay inta hadalkii markuu marayo iyaa labadoodii dhex maray waxaala waxaa teeday baynahumaa nabi nuux iyo wiilkii dhexdooda almawju hirki fa kaana wiilbaas wuxuu noqday min almuqraqi intii ay biyaha la tageen ayuu wiilkii ka mid noqday halkaana wiilkii nabi nuux iyo odagii baa ku kala go'ay maalinta arrintu bilaabatay kawda rajabu maalintaa biyuhu bilowde ee dunta doonta la fuulay kawda rajabu waxay biyaha dunidii haysteen ilaa kawda muxaram intee u dhaxaysa lix bilood oo kaamila waa nisfu sana lix bilood oo kaamilow rajab iyo shacbaan iyo ramadaan iyo shawaal iyo dilqicda iyo dilxija shantaa bilood bay biyuhu dunida haysteen kawda rajab markii la marayo ayaa waqiila la yidhi ilaah subxaanahu caza wajal in daalimiintii lafiya ludba baaba-ee qolada tanna joog jaciir baa ku dhacay weli marka bay fuulaan xooga haddaad saddex sax baabuur fuusho waad minjasuuxaysa lugaha ku baktinaya adoo dhan baa curyaamaya kolkaa kuwa nadaale inkastay markab weyn ku jireen daalimiinna baaba'day kolkaa qoladan in la dejiyaa sow ma aha waa kawdii muxaram waqiila waxaa xag eebba laga yidhi yaa ardu dhul iblaci dhunji maaki biyaha waynu tilmaanay biyaha inay cirya dhulka yimaadeen fafataxnaa abwaaba asamaa bimaa'in munhamir wafajarna alarda cuyuunan faltaqa almaa'u calaa amrin qad qudir dhulka amar waxaa lagu siiyey biyihii ka soo jeeday dib inuu ula noqdo u liqo waqiila waxaa la yidhi qoryihii baa ileen la dejinayaa dunida markaa taa ka bannaan male waxaa la rabaa biyuhu inay wax macquula noqdaan dabadeed dhul la degi karo oo bacaadfuuro taaga uu soo baxo waqiila waxaa la yidhi ya ardu dhul iblaci dhunji maaki biyihii kaa yimid dhunji fabtalacad biyaheedii bay liqday samada biyahaagii liq lama dhihin shubankii un jooji baa la yidhi wayaa samaa cirow iqlacii joogsow shubanka aad wadaa jooji kolka ayaan dhibic damba kaa iman laakiin kuwii hore esha lama odhan sidaa markii la yidhi oy samada shubankii joojisay dhulkana kistoodii la noqotay wakiiba almaa biyihii dunidoo dhan qabsaday la nusqaami dhulkii markaa muxuu noqday toddoba qaybood marka laga dhigo afar bay biyo haystaan saddex baa angegan wakiiba almaa biyihii la nusqaami waqudiya alamru taladii la dhammaystir wastawad waxay doontii joogsatay cala aljuudiyi buur ciraaq ku taalla wey oo magaceeda juudi la yidhaah magaalada muusal u dhow jasiire gudaheed ku taal halkii bay doontii joogsatay hadday doontii joogsatay waqiila waxaa xaggeeba laga yidhi bucdan dheeraan can raxmatillah ilaa naxariistii laga dheeraado maataynu tilmaanay biyuhu biyo ay wax ku dileen biyanimo kuma sinayn ee cadaab baa ku dhex jiray sidaa daraaddeed baa qur-aanka intii la halaagay wixii lagu halaagay qawmu nuuxoo biyo lagu halaagay iyo reer caadoo dabay lagu halaagay iyo reer samuud oo qayle lagu halaagay qolo la arkaaba shaygan lagu halaagay cadaabullaahi baa ku dhex jira shay caadi ama cadaabullaahi baa ku dhex jira kolkaas suuratu nuux baynu ugu tegi doonaa mimaa khatii'aatihim kirow mimaa khataayaahum uqriquu waa la maasheeyey fa udkhiluu naaran baa la geliyey biyuhu naar bay ahayd muuqaalkaa biyaa waa ilaa dabeecaddu naar wey kolka markii ay intaa joogta arrinta wakiila xaggeeba waxaa laga yidhi bucdan dheeraan raxmadeeba laga dheeraado adduun iyo aakhira labadaba ayaa lilqawmi dad u sugnaatay adaalimiina gardarsaday qawmu nuux lama dhih waqiila bucdan liqawmi nuuxin meesha waxaa ku jirta daalim mar haddii la sheegay iska ilaali waxaa dulmi la yihaa bijamiici anwaacihi ilaahay ku abuurtay inaad dulmiso waa markaad shirki samaynayso ood xuquuqdiisa kayrkii ka qaybgelinayso wasadaqa allahu fii qawlihi ina shirka ladulmun cadiim iyo inaad addoommaha eebba dulmiso ood xuquuqdooda derdertid iyo inaad naftaada dulmisid ilaah baa ku abuuray inaad caabuduu ku abuuray inaad wixii ilaah uu ku abuuray dayacdid markaa naftaadaad dulmisay shirki haddaad geshid ilaah baad dulmisay addoommaha xuquuqdooda haddaad derdertid addoommaha dulmisay idan lidaalimiin dulmi falowyaal idalka daarinta u taal waxoodii hore iyo wixii dambe kolkaa ka fogow waxaa dulmi la yidhaah halaagga qarkiisu taagay tabqa alummatu maca alkufri laa maca dulmi dadka iyagoo gaalo ah ma iska noolaan karaan laakiin iyagoo daalimiina ma noolaan karaan haddaad qur-aanka akridid sal iyo dabo halaag iyo waxaasanka isku haya dulmiga labada wa kam qasamnaa min qaryatin kaana daalimatan wa tilka alquraa ahlaknaahum lamaa dalamuu wamaa kunaa muhliki alquraa ilaa wa ahluhaa daalimuun waxaa sanka isku haya dulmiga iyo halaag marka marka dulmi la galo bini aadamka isdardaro kolkaa halaaguma dheera taa ku jira kolka halka kancanaanta aan qowmu nuux lagu koobin innagaa laynoo digayaa waqiila bu'dan lilqawmi adaalimiin inta dulmi fasha idaylkeed raxmadeedba in laga fogaado xukunkaasaa u yaalla qaala am qasur xukunka ha dheeraado oo goor dambe ha yimaado ama goor deg deg ha yimaado labada wa qaal wuxuu nabi nuux ku yidhi dadkii la jiray irkabuu fuula fiiha fi safiinati fuula bismi illaahi eebbaweyne magicii ayaa mujrihaa socodsiinteeda iyo wa mursahaa joojinteeda idan saw daruuri ma aha haddaynu tagsi raacayno ama markab ama dayuurad awal wa qabla kulli shay inaynu bismi illaahi dhahno sawca wa daliilkeedii maahay gaadiid markaas fuushida lagama maarmo sideedana qofka muslima ee eebba rumaysan warkiisoo dhan bismi illahi buu ka bilaabanaya kullu amrin diibaalin laa yubda'u fiihi bismi illah fahuwa abtal bisinka marka la dardaro oo la yidhaha galab wanaagsan shir bariidsan la iska yidhaah kolkaasi halaagu meel ma jiro arrintaana guur in laga gaaro weligaa ha malayni maxaa jira waxaa la dafiray ilaahi cir abuuray ee dhul abuuray ee unka abuuray ee wax walba gacanta ku hayay wasadaqa allaahu fii qawlih fasubxaana aladii biyadihi malakuutu kulli shay kolkaad bismi illaahi tiraa allaad aqoonsatay isagaa gacan kugu siinaya anoo magacayga ku hadlaya ka ummadda maxaa magacaagu qiimi leeyahay magaca ummadda muxuu qiimi leeyahay galab wanaagsan waa tarjama faranjiya war ingiriis laga keenay oo markaa la soomaaliyeeyey kolkaa waxaasoo dhan muslimnimaday ka fog tahay haddaad war bilaabi bismi illaahi dhe alxamdu lilaahi dhe ashhadu an laa ilaaha dhe salaamu calaykum dhe cibaaro islaamiya ku dhawaa haddaad muslim tahay muslimna la hadlaysid waa kan muslimiintii nabino bismi illaahi mujrahaa wa mursahaw bismi illaah eebba weyne magicii ayuu ahaaday mujrahaa socodsiinteeda iyo wa mursahaa joojinteeda ina rabbi aniga nuuxa rabbigay jacaylku rabbi u qabo arag unkoo dhan buu rabbi yahay isaga muxuu isugu leexinayaa waxaad jeceshahay oo dhan adaa sharaf ku leh inaad isu aanaysid ina rabbi aniga rabbigay lakafuur alla dhaafid badan wey koladii buu la hadlayaa doonta ha u qaadanina inaydan gafin waxna hadlaynin wax badan baan hadlaynay ee waa laynoo dhaafay ina rabbi aniga rabbigay lakafuur alla u dhaafid badan dadka gafka ka noqda raxiimun alla naxariis badan wey inta rumaysay raacda ayuu u naxariis badan yahay waa kaa ina badbaadiyey unkii nafle inagaa ka nool wixii kaloo dhan ma dhaqna abulbasharu thaani ayaa la yidhaahdaa dunida waxaa ku nool maanta giddigood muslim iyo gaal nuux baa dhalay wahiya doontii tajri waa dareeri biyihii korkooda bihin nuux iyo intii rumaysee dusha ka fuushay ayay la dareeraysaa fii mawjin hir gudihii kaljibaali buur lamida wanaadaa nuuxun waa marka arrintu bilaabanaysay wanaadaa nuuxun wuxuu u yeedhay ibnahu wiilkiisii kancaan wa kaana wiilku wuxuu ahaa fii maczilin meel durugsan oo doonta ka fog dhawaq buu la laacay yaa bunay igaalkay hooy irkab soo fuul ma ana anigiyo dadkayga iyo aalka la soo fuul doonta walaa takun ha ahaanin kaafiran gaal macal kaafiriin gaalada raacay ha noqon qaala wiilkii wuxuu yidhi sa'aawi waxaan u dulmaayaa oon aadayaa idiin iman maaye ilaa jabalin buur yacsimuni buurta ay ilaalin doonta min almaa'i biyaha wixii hore arki jiray ayuu ku talagalay waxa maanta jooga lama socdo amar eebba inuu yahay qaala odagii arrinta la socday ayaa yihi laa caasima alyawma ilaalin lays ilaaliyaa maanta ma jirto laa buur walaa kayrkeed ayaan midna maanta wax ilaalinay buurtaybu biyuhu la qaayaan min amrillah amarka eebba uu bixiyey ee inay biyo dunida qabsadaan daalimiintana la baabi'iyaa wax ilaalin karaa maanta ma jiro ilaa man maahaane u raxima eebba intuu u naxariistay iimaanku hanuuniyey sida nuux iyo inta markabka la jirta ee markabka fuushawi hadalkii halka hadduu maraayo dhowrkaa kelmad la isdhaafsaday waxaala waxaa teeday baynahumaa nuux iyo wiilkii dhexdoodii waxaa teeday almawju hirkii boodayey ayaa kala qariyey dib isuma arag labadooda fa kaana wuxuu noqday wiilkii muqraqan mid la hafiyey daadka lagu daray min almuqraqiin intii la hafiyey ka mid a ee daadka la qaadsiiyey dabadeed lix bilood ka bacdi saynu sheegnay awal rajab bay biyuhu bilowdeen awal muxaram ayaa marka amarkan yimid oo la dejinaya horadii waqiila waxaa la yidhi xag eebbaa laga yidhi yaa ardu dhul amarka eebbaa bixinaya awal baynu soo marnay xataa idaa jaa amrunaa waxaa kaloon soo marnay laa caasima alyawma min amrillah kolka awaamirta maalintaa fulaysa eebbaa bixinaya kayrkii warkii ma noola waqiila waxaa la yidhi isaga eebba a yidhi yaa ardu dhul iblacii dhunti maaki biyihii kaa soo jeedee kaa yimid oo yaa samaa'u ir iqlacii joogso waqiida almaa biyihii la nusqaamin waqudiya alamru arrintii la dhammaystir wastawad joogsatay doontii cala aljuudiyi buur magaceed juudi la yidhaa ciraaq ku taallee muusi u dhow jasiiro gudaheed ku taal korkeedii bay joogsatay waqiila waxaa la yidhi bu'dan dheeraan raxmad eebba laga dheeraado cadaab lagu dheeraado ayaa lilqawmi dad u sugnaatay awaalimiina gardarsaday waa la degay marka juudigii haddii la degay nebiyullaahi nuux calaacal buu qadiimay yaa rabbi wiilkayga sow dadkaygii maaha saw ima adan odhan adiga ahalkaagii baan badbaadinaya wiilku ahalkii buu ahaa aba wiilkaygi waxa ka dhacaa qaala tacaala rabbi wuxuu yidhi wanaadaa nuuxun nuux wuxuu u yeedhay rabbahu rabbigii buu u yeedhay faqaal waatan yeermadii wuxuu yihi rabbi yaa rab aniga rabbigayow innabnii wiilkaygii kancaan ee biyuhu la tageen min ahlii dadkayguu ka mid ahaa waqad wacadtanii biinjaa'ihi waxaadna ii ba- ii ballan qaaday inaad ahalkayga badbaadinayso wayna wacdaka alxaq wixii aad yaboohdana waa wax sugan oo ballamada mana baajisid kamana baxdid rabbi yaa rab aniga rabbigayow innabnii wiilkaygii kancaan min ahlii dadkayguu ka mid ahaa waina wacdak adiga yabowhaagana alxaqu mid sugan wey wa anta adiga axkamulxaakimiin gar inta naqda allaha ugu garnaqi og oo cadaalad iyo aqoon iyo wax walba meeshay ku habboonaayeen mariyeen gafinna waa adiga kolka calaacali iyo cabasho wey laakiin usluubka qurux badan weligiin ma aragteen ammaan alluu huwan yahay sixnuma hadlin wamaca daalika wuxuu nabiyullaahi nuux calayhi salaam bashar buu noqday wuxuu iloobay walaa tukhaatibnii fi aladiina dalamuu dunidoo nabada yaa la yidhi wixii daalima waa la baabi'inayaa hadhow ha hadlin walaa tukhaatibnii fi aladiina dalamuu inahum muqraquun kolkaa wiilbaaska sawka ku gacansaynay maaha een haddii ka soo agdhowaanin ee xaggaa maray ee isagii nuuxa hadduu dhawaaqayay yaa bunayarka macana walaa takun maca alkaafiriin soo ka cararay maaha kolkaa inuu wiilka daalim yahay nuux waa og yahay uu caasi yahay malcuun yahay gaal yahay buu og yahay idan inuu ku hadlo ma aha awalna afeefaa jirtay walaa tukhaatibnii fi aladiina dalamuu inahum muqraquun jawaabta eebba ka timid ee nuuxu timid dhegayso qaala eebba wuxuu yidhi anu innahu wiilka laysa min ahlik wiilka kan ahalkii aan badbaadooda ku yaboohay maha kolkaa laysa min ahlika ma adan dhalin maaha warka limaada nuux been sheegi maayo inabni min ahlii buu yidhi waxaana soo aroortay ma dhilaystaan naag nabi qaba ma dhilaysato weligeedna ma dhicin gaalnimo waa badnay oo nebiyullaahi nuux iyo nebiyullaahi luux iyo nebiyaal badan baa naagihii ka hallaabeen laakiin hallowgay hallaabeen kufri buu ahaa zina maaha ilaah wuxuu ilaalinayaa nabiga sharaftiisa kolkaa naag meel nabi maray nimaan nabi ahayn xataa bacda wafaatihim sootii guurkiina laga reebay maaha eena la yidhi maa kaana lakum an tuduu rasuula allah walaa an tankixuu aswaajahu min bacdihi abada ina dalikum kaana cinda allahi cadiima idan weligeed ma dhicin kolkaa inabni nuux waa runtii wiilka waa u dhalay ilaahna ka sii run badan nuux wiilka nuux dadkiisii ma aha limaada wiilku waa gaal iidan waxaad garatay raabita dad laba isku xirta iimaanka ugu weyn kolkaa maxaa gaalkaa galay hadduu aabbaha yahay iyo hadduu inankaagii yahay iyo hadduu walaalkaa yahay iyo hadduu islaantaadii yahay gaal wax kaama gelin kolkaa nabi nuux wiilka adaan dhalay laakiin wiilka waa gaal waa la fasiri doonaa waxaa eebba yidhi subxaana innahu su-aalkaad gaal halaagsamay nuuxii weydiinayso camalun camal gayru saalixin mid wanaagsan kayrkii wey see gaal ii weydiisa ma horaanan kuula hadlin ma adaanan iga baryin markaad halaaga iga baryaysay rabbi laa tadar cala alardi min alkaafiriina dayaaran kaafirimu aho adaa yidhi gaalada baabi'i anna warkaagii baan yeelay gaal baan baabi'iyey maxaad iga daba hadli xanaantaas quruxdeeda innahu laysa min ahlik wiilka dadkaagii aan idhi wax badbaadinayaa ma aha innahu su-aalkaadii weydiisay camalun camal gayru saalixin aan suubanayn kiro kale innahu camila hayra saalixin wey markaa waa wiilka innahu wiilka camila wuxuu sameeyey hayra saalix camal aan suubanayn oo gaal buu noqday oo adiguba ku diiday soo leexaad ka weyday doontii buu ka tegey makaroodii fallaagu u noqday kolkaa kaa maxaad igala hadashay waxaa socota canaantii qiimiga badnayd ee nuux la canaananayay falaa tas'alnii nuux ha i weydiin ma wax ha i weydiin laysa uusan kuu sugnaan laka adiga bihi maaga cilmun waxaadan ogeyn oo wiilka hadduu gaalnimada adiga abbaa kaa qarqarsanayay aniga eebaa wax igama qarsoona kolka waxaadan nuux ogeyn baan oga iidan ha i weydiin waxaadan ogeyn canaantii nuux baa weli socota iniya aniga eebaa aciduka wax lagama hadlayno markii rabbi rasuulkiisa canaanto tan waa qiimi adiga naftaada yaa garan kara taa fahmi kara ahalkaaga iyo awlaadaada waxaan habbooneyn goortay sameeyaan eed canaananaysa miyaad nacday may xumaad u diidan tahay xumo iyo saxar baad u diidan tahay kolkaa waa la canaantaa waa la cadaadiyaa idan tani waa tashriif iyo tahdiid nabiyullaahi nuux lagu faayo inii aniga aciduka nuux waa kuwaaniyey an takuuna inaad nuux ahaatid min aljaahili jaahiliintaa weydiisa waxayan ogeyn kolkaa adiga ahlu cilmi su-aashiisana waa cilmi laakiin jaahil su-aashiisana iska edab darro wey kolkaa dadka aan la mid noqonin waxaan meesha geli karin ha keenin nuux nuux markaa maxaa la gudbaan war dhamaayey gunta qaf nuuxoo ilaa ku baroortayna waa kana qaala nuux wuxuu yidhi rabbi yaa rob aniga rabbigayow inii aniga nuuxa acuudu magan galay bika adiga allah an as'alaka tan igaba dhacday dib dambe inaan ku weydiiyo maa wax uusan laysa ahaanin li aniga bihi isaga cilmun aqoon wax aanan ku lahayn inaan dib dambe ku weydiiyo adaan kaamaan galay amaa tan dhacday see yeelaya tan waad ii dhaafaysaa wa ilaa takfir lii haddaadan ii dhaafin su-aashan iga fakatay xoogaa caadifatul ubuwa iyo weyra hadduu i qabtay bashar aan noqday adaa ma gafaa keyrkaan waa gafaya wa ilaa takfir lii haddaadan tan maanta ii dhaafin oo watarxamnii aadan allow ciqaab iiga naxariisan akun min alkhaasiriin mid tacabkii baayun baa noqonaya ee allowta ii cafi iila naxariisow nabiyullahi nabiyullaahi nuuxoo inta laga aqbalay baryadii iyo gondoqabsigii la dejinaya arag kiila waxaa xag eeba laga yidhi yaa nuuxu nuux ihbid ka holo markabka deg dhulka waxaadna ku degtaa dhulka bisalaamin badbaado mina annaga eebaa naga timid oo haddii halaagiya lasoo maray oo la farganaxsan yahay oo dadkii waxna baaba-een waxaan yarna wayraxsan yihiin nabadgelya ku dega halaag ma jiro iska badbaada qabaysaan ama bisalaamin baryo wey aan ku bariidiyoon ku salaamay oo salaantii caadiga ahayd labada macna waa ixtimaasha yaa nuuxu nuux ihbid ka hooba markabka bisalaamin baryan ilaa xaggii lagaa bariidiyey oo lagaa salaamay mina annaga eebah kolka meesha waxaa ku jira waa abuur waataynu nidhi inta naflaha ah qoloba labaa laga wadaa soo in la badiyo ma aha dunidu mar labaad ha buuxsante iyo wa barakaatin barakay calayka adiga nuuxa korkaaga ayaa lagu barakeeyey oo dunida